bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo shir guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka u gaaray degmada balcadda taliska cusub ee hoggaanka baarista dembiyada c i d da oo maanta xilka la wareegay culimmada soomaaliyeed oo muqdisho ku qabtay bannaanbax lagu taageerayo midnimada dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad afartan qof oo ku dhintay dibadbaxayaasha ka socda dalka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idinhayo kuwad ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhowaataan warkiiyo faahfaahsan madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa kulan xoojinta amniga la qaatay hay-adaha amniga iyo iyo awsom shirkan waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha madaxtooyada booliiska nabad sugidda iyo saraakiil oo hogaaminayay taliyaha sector five ee howlgalka awsom ugu horeyntii madaxweynaha hirshabeelle ayaa warbixin ka dhageystay waxa ayna la wadaageen dhacdooyin amni iyo talo lagu wajahayo waxaa idin farayaa feerjignaan joogto ah iyo in la xaqiijiyo amniga guud ee deegaanada hirshabeelle waxaa idinkaga mahad celinayaa kulanka wadajirka ah ee looga wada hadlayay xaaladda ammaanka ee deegaanada hirshabeelle ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada hirshabeelle guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa kormeer ku gaaray degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saadaq socdaal ayaa balcad ka soo diray guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha mudane cabdikiin axmed xasan ayaa kormeer shaqo ku yimid degmada tan ee balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna si gaara u kormeeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka qof iyo codka ah taasi oo ay balcada si habsamil ugu socoto sidoo kalena heer gabagabaha ay marayso waxaa ku soo dhoweeyey degmada maamulka degmada balcad qeybihiisii kala duwan bulshada waxgaradka odayaasha dhaqanka nabadoonnada waxa uu markaasi la hadlay boqolaal markaasi ka mida bulshada reer balcad qeybaheeda kala duwan isagoona ku dhiirigeliyey in ay isdiiwaangeliyaan waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada balcad ahna kusimaha guddoomiyaha mudane ismaaciil bara nuur iyo ugaaska guud ee degmada balcad ugaas maxamed weli dadkeeda way badan yihiin siddeetan iyo kow tuula ka koobannahay muddada doorashada waanu ugu yar tahay mudane guddoomiye cabdikaliil noo kolli si aan si aan u qaadano kaalal badan xubno badan u haysid doorasho badan u helno balcadna qof kasta uurka ay ka jeceshahay ee u doorato
degmada waa degmadaadi kusoo dhawow degmada balcad iyo shacabkii uga heelan inay qaataan kaararka codbixinta ee doorashooyinka marka waxkaasanaynaa sida ugu dhaqsiya badan in oo dadkan shacabka loogu siyaadiyo muddada ay ku yar qaadashada kaararka codbixinta in loogu kordhiyo si ay u qaataan kaararka codbixinta intaas waa kaa codsanaynaa waxaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambayntiina guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka iyo soodimaha mudane cabdikariin ayaa ka hadlay goorta annaga waxaa noo soo dhammaaday shaqadii doorashooyinka ee gobolka banaadir waxay noogu dhammaatay guul iyo gobonnimo waxa aan samaynay diiwaangelin ururo oo lixdan iyo koowa waxaan diiwaan gelinay shacbigii gobolka banaadir oo milyan ku dhow kaararka waxaan siinay shan boqoloo kun ka badan dad ah laba boqol iyo dhowr kun oo qofnana waa codeeyeen guusha iyada ah ilaaha iskale mahaddiis waxaan maanta u nimid inaan biloawno fayskii labaad oo ah inaan dardar gelinno diiwaangelintii ka socotay degmooyinka gobollada ama stateska waxaan samaynay labaatan iyo kow degmo ayay qaarna ka dhammaadeen qaarna ee socda sida balcad oo kale ah waxaan furaynaa labaatan degmo cusub oo ka mid ah maamul goboleedyada dowlad goboleedyada balcad waxaan u nimid inaan iftiinka dimuqraadiga ah ee ka furmay magaalada muqdisho inaan balcad ku xijinno wejiga labaad ee guddiga doorashooyinku hadda aan hormuudka u nahay aniga komishan cabdi cadow waa iftiimin guushii xamar ka dhacday inaan balcad ka bilowno marka hore waxaan u soconnaa dhammaan isteedyada kala duwan degmooyinkooda insha allahu tacaala reer balcad waxaan idiin wadnaa in diiwaangelinta marka ay dhammaato inay ku dhigi doonto kaarbixin furmi doonto codayn ururada dhan ay imaan doonaan magaalada balcad waa inay isku diyaarisaa inay martigeliso lixdan urur ku dhowaad oo wakiiladooda iyo murashakiintooda imaan doonaan si si ay isugu diyaariyaan inay doorashada soo socda qayb ka qaataan reer balcad waxaa muujiseen karti waxaa muujiseen horumar waxaa muujiseen inaad tihiin dad diyaar u ah dalka inuu aado doorasho qof iyo coda saas soo ma aha albaabkii dimuqraadiga waa bilowday waddankan doorashuu ku bilowday doorasho ugu dambaysay oo dalka soomaaliya iftiinkii uu damay baan daarnay ka bilownay magaalada muqdisho waxaan rabnaa iftiinkaas iftiinkaas dhowr iyo konton sano jirsaday inaan wadno balcad ka bilowno ilaa iyo all the way down to the soomaaliya oo dhan inay gaarto insha allahu tacaala taliska hoggaanka baarista dembiyada c i d da ayaa la wareegay maanta xilka maxamed iidle ayaa muqdisho ka soo diray gaashaanla dhexe ibraahim aadan dhaayo taliyaha cusub ee hoggaanka baarista dembiyada c i d da ee ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegay taliyihii hore ee hoggaanka baarista dembiyada c i d da muxyidiin axmed cismaan oo dhowaan xilkaasi laga qaaday munaasabadda xilwareejinta waxaa ku sugnaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya howlwadannada kala duwan ee c i d da iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn taliyaha cusub oo uu helinayo taliyihii hore iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan iyo waaxyaha xarunta baarista dembiyada ee c i d da oo ay ka socotay howlal maalmeedka caadiga ah ee bulshada xarunta u ay hayso waxaana taliyaha cusub uu markaas mid mid u tegey dhammaan xafiisyada kala duwan ee xarunta intaasi kadib jenaraal maxamed maxamuud garaar oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xilka si rasmi ah ugu kala wareejiyey taliyaha cusub iyo taliyihii hore ugu horeyn cabdifataax macalin daahir taliyaha qaybta baarista dembiyada c i d da ayaa ka hadlay munaasabadda taliyihii hore ee hogaanka baarista dembiyada oo aan soo wada shaqaynay muddo sanad iyo maalmo ah aan wada joognay runahaantii waxaan ku ammaanayaa waxqabadkii wanaagsanaayey oo aan soo wada samaynay aniga isaga xilligaan wada joognay waxaa kaloo xusid mudan intaan wada shaqaynaynay taliyahaas hogaanka hal maalin oo keli ah hal erey iskumaana qaban aniga isaga intii aan wada shaqaynaynay taasuna waxay ahayd wanaag uu lahaay oo uu ku ammaanaay marka waxaan leeyahay aaduu u mahadsan yahay taliyaha hogaanka hore waxaan leeyahay ilaahay ha kuu sahlo xil kale oo khayr badan ilaahay ku waafajiyo sidoo kale taliyaha cusub ee hogaanka ayaan soo dhaweynayaa isagana waxaan leeyahay soo dhawow taliye waxaan rajaynayaa sidii iyo si ka wanaagsan inaan u wada shaqayn doono gaashaanle muxiidiin axmed cismaan taliyihii hore ee hogaanka baarista dambiyada c i d da ee ciidanka booliska ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadkiisa anigii oo ahaa taliyaha hogaanka baarista dambiyada ayaa waxaan wareejinayaa xilkii waxaan ku wareejinaya walaalkey iyo saaxiibkey oo hadda loo soo magacaabay muxuu ahaa taliyaha hogaanka baarista dembiyada waa saraakiil afar iyo labaatan sac u taagan inay baaraan kiisaska subaxii waxaa laga yaabaa qaarkooda iyagoo dhan soo qurcan halkan ay yimaadaan qaarna aysan bahaysaninba agabkii ay ku imaan lahaayeen hogaankan ay ugu horeyso gawaari aysan haysanin ama imkaaniyaadkii u fududayn lahaa inay meesha yimaadaan aan haysanin ayaa mn hogaankan joogo waxaan rabaa marka in il gooniya lagu hayo oo maxaa la ihahdaa oo laga warqabo muddadii dheerayd aan soo wada shaqaynayna haddii ay jiraan wax si qaldan ay iga dhaceen ama si qaldan mna maxaa la ihahdaa ad u fahanteen inaan iscafino idinkana aad cafisaan anigana idin cafiyo gaashaanla dhexe ibraahim aadan dhaayow taliyaha cusub ee hogaanka baarista dembiyada c i d da ee maanta xilka la wareegay ayaa madasha ka ballan qaaday inuu la imaan doono waxqabad muuqda isagoo codsaday in hawshiisa garab loogu noqdo taliyuhu wuu ku mahadsan yahay meesha wanaagsan ee uu soo gaarsiiyey maaragtay hay-adda baarista annagu waxaan rajaynaa inaan meeshaas kasii qaado maalinba meelay joogtaa baashu insha allahu tacaala dadku waxay yidhahdaan nin cusub hadduu yimaado dad cusubuu la yimaadaa aniga adinkaa wax walbaan isu nahay adinkaan isla shaqaynaynaa insha allahu tacaala kulankeenan intaan waa uu ka badnaan doonaa maaragtay qaybqaybaan u kulmi doonaa wadajiraan u kulmi doonaa waa isbaran doonaa wax badan waa sheekaysan doonaa taliyi waxaan kaaga mahad celinaa shaqadii adkeed oo aad soo qabatay ilaahay subxaana watacaala waxaan ku weydiinaynaa insha allahu tacaala bedel ka khayr badan anigana tan allah ila qaado laakiin intiinan meesha fadhiya in ayla qaadaana muhiima insha allahu tacaala jenaraal maxamed maxamuud garar oo isaguna madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in lasii xoojiyo hawsha xarunta si ay dhiidu ay u hayso bulshada soomaaliyeed anagoo ku hadlaya magacayga iyo kan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maanta oo taariikh toddoba january waxaan si official ah xilkii ugu wareejinay hogaanka baris dambiyada c i d cornel ibrahim dayo waxaan sugootanaynaa saaxiibkii muxamediin cornel muxamediin muxamediin dad hadduu tacsiina arkaya looma tacsiina waa sarkaal aqoon-yahana runtii isagana isku kalsoon annagan aan kalsooni badan qabno waxaan rajaynaynaa ciyaaraha meelo kaloo ku habboon oo ku qurux badan inuu kasoo geli doono hadduu ilaa raarka noqdo waana kalsooni badan waan ku qabaa runtii inuu habbi ku yahay culimmada soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ku qabtay banaanbax lagu taageerayo midnimada dalka cabdisalaan juulla ayaa muqdisho ka soo diray banaanbax aad u ballaaran oo ay dhigayeen midowda golayaasha culimmada soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada muqdisho banaanbaxa ayaa waxaa ka qayb galay culimmada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo dadkii ugu badnaa ujeeddada ugu weyn ee banaanbax loo qabtayna waxa ay ahayd duulaanka qaawan ee yuhuudda ku soo qaaday waddankeena iyadoona shalay xubno ka tirsan yuhuudda ay soo gaareen qayb ka mida gudaha dalkeena soomaaliya banaanbaxan ujeeddada ugu weyn waxa uu ahaa arrintaas oo loo qabanayey iyadoona dadka shacabka ah intooda ugu badan iyo culimmadaba ay ka soo horjeedeen arrimahaasi qaar ka mida mashaa'iikhda soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan marnaba oggolaan doon culammada soomaaliyeed in duulaan lagu soo qaado waddankeena soomaaliya waa kuwan qaar ka mida culammada oo goobta ka hadlay
dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo xogogaalku u ahna inay xusuusiyaan cadaawada yuhuudeed inay tahay cadaawo joogto ah cadaawo aan meelna lagu reebin cadaawo diinkeenna iyo aakhiradaynna iyo adduunyadaynaba saamaynaysa ilaa ilaahay uu ka gaarsiiyey inaysan raalli noqonayn ilaa ilaa ay dadka ka yahuudeeyaan yahuudeed ma aqbali karno waxay doonaysa yahuud oo aan ognahayna ma aqbalayno mana aqbali karno waa diidnay damaca yahuudeed inaan dhahno dadkii saas ahaa cadaawadooda ay muuqatay inay maanta dalkeenna ay qaar ka mid a meel ka mid a ay soo galaan wax la sugunaayo ma aha wax la rabayna ma aha waa aad iyo aadaan uga soo horjeednaa waxaan aad uga mahadcelinaynaa dowladaha oo na soo garab istaagay oo caalamal islaami ah iyo carabta u badan khaasa iyo caalamal islaam oo dhammaantoodii turkiya ka mid ah sacuudi ka mid ah masar ka mid ah dowladahaas waxaan leenahay waa maxadsantihiin jazaakum allah khayr waa waxaa laisku lahaa in waxaan oo saradaanka ah oo dhir ah meel kasta ay gashaba xidgeheeda rabto inay ka faafido in dalkan laga ilaaliyo muslimiinta dalkooda laga ilaaliyo ala meeshii ka soo ballaaween ayaa laga maxadin waayey meeshay ku darsadaan lagama maxadin doono waxaan u dambayn doonaa shilaay iyo hoog iyo ba' halkaana soomaaliya u joogta oo geesyaalo ah waxaan aad iyo aad ugu taageersannahay dowladdeenna soomaaliyeed oo tallaabadii ugu habbooneed qaaday siyaasi ahaan iyo awood ahaanba ay u soo kacday in iska difaacdo yahuud iyo damaceed oo gurcan kadaalika dowladaha kale oona garab taageenna saasaan ugu mahad celinaynaa annagkana waxaan leenahay shacbi iyo xukuumo iyo culummo annaka oo isku wada duuban ma soo dhoweyn waxaa loo baahan yahay in la fahmo waxa maanta la sameeyey mucaamalo ma aha dad baa jira odhanaya nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu madiine joogay nin yahuudiya buu la mucaamulay nebigu sala allahu calayhi wasalam ghulaam yahuudiya ayaa jira uu adeegi jiray taasi mucaamalo shakhsi ah weeye laakiin dowlad dhisan oo waxlaynaysa oo wax baabi'inaysa oo xataa gaaladii kale ay diideen inaad mucaamalo la yeelatid arrinkaa arrin kale weeye marka mucaamalada shakhsiga ah iyo mucaamalada dowladuhu waa kala gedisan tahay tan kale mucaamaladan xataa cilaaqaad diblomaasi ah ma aha safiiro la isdhaafsanaya ma aha waxaa weeye waxa loo yaqaano abraham acortis oo macnaheedu tahay in yahuuddu waxa ay wadaan oy ka wadaan falastiin in loo sharciyeeyo markaa yahuudu ictiraaftid waxa ay ictiraaftay inay dowlad yihiin
qandhadiisi ow kugu daaraba maana faa'iido kuuma wadiyo maxaa jira qofta koo saaxiibto kuwa joogjoogto dabeecadeeda ay ku ay ku laqsiyaysaa dabeecadeeda ku dhacay dhaqay ku laqsiyaysaa ah wuxuu sallallahu alayhi wasallam almar'u ala diini khaliili almar'u ala diini khaliili falyanzur ahadukum man yukhalil ah bal iska fiiri iska fiiri qoftaad la saaxiibaysa iska fiiri ah dooro qof dadnimadaada iyo waxaad wanaagaaga iyo horumarkaaga ka talihaysa dooro mugga annaga waa u naseexanaynaa dadkaas waxaan leenahay ku ajarminnina aayadahaas qur-aankaa ku caddayhaayo inay dadkaasu saaxiib naqahaynin mugga khayr allah idin siiyo waxaa way alxamdulilah rabbi caalamiina baa dadkan soo wada baxay waa mawaadicdii iyo xertii oo ka yimideen mawdacyada calaamankooda u jeediin waa kuwaan hadda calaamanka xataa hore hore usoo qaateen ay mawdacda u surnaayeen mashaaikhdii waaweyneedna waa joogaan alxamdulilah rabbi caalamiina halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar ee haatan warka dibadda ugu yaraan soddon iyo lix qofood ayaa lagu dilay dibadbaxyaasha ka socda iiraan tobankii maalmood ee ugu dambeeyey sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha hay-adaha shisheeye ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in afar iyo soddon ka mid ah dadka la xaqiijiyey in ay dhinteen ay ahaayeen dibadbaxyaal halka laba ka mid ahna la xiray ay xireen ciidamada ammaanka maamulka iiraan maysan ka hadlin tirada rasmiga ah ee dhimashada rabshadaha wata ee ka socda dalka iiraan iiraan waxa ay sidoo kale sheegtay in la xiray in ka badan laba kun oo ruux oo la xidhiira inay ka dambeeyeen rabshadaha ka socday maalmihii lasoo dhaafay dalka iiraan rabshadahan ayaa yimid kadib markii dalkaasi uu soo wajahay sixir barar baahsan warkii habeennimoad dhegaystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga intaa